alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira qaala raximah llahu tacaala baabu zakaati اlfiri zakaatu lfitrida baabkii axkaamteeda ka warramay weyaan kani zakaatu lfitri waxaa loo idaafeeyey ama loo tiiriyey alfitru oo culimada qaarkood ay leeyihin waxaa looga jeedaa alfitru min soomi ramadaan afurista laga afuro soomka ramadaan liannaha tajibu bilfitri min ramadaan waayo waxay waajibaysaa qofku markuu ka afuro ramadaan maalinka u dambeeya soomkiisa waxaa kaloo la yidhi alfitrudan loo tiiriyey waxaa looga jeedaa alfitra oo aslu lkhilqa asalka abuurka macnaheedu markaa wuxuu noqonayaa zakaatu lbadan waa sakadii jidhka laga qaadayay ama laga bixinayey qad istadhara alxaafidu raximah llah alawala alfitru alfitru min ramadaan in looga jeedo sidaasi inay raajix tahay ayuu tilmaamay waayo xadiidkaabay ku timi zakaat alfitri min ramadaan can ibni cumara qaala wuxuu yihi farada waa faral yeelay rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam zakaat alfitri buu faral yeelay min ramadaana saacan min tamrin aw saacan min shaciirin saacan buu faral yeelay oo min tamrin ah oo timira aw saacan ama saaca min shaciirin heeda cala alcabdi addoonkii buu ku faral yeeliye walxuri kii xorta ahaa wadakari qofkii labaa iyo walunhaa qofkii dhadigaa wasagiiri qofkii yaraa iyo walkabiiri kii weynaa min almuslimiina xaala ay kuwaasi muslimiinta ka mid yihiin rawaahu ljamaaca waliaxmeda walbukhaariyi wa abi daawuuda wa kaana bnu cumara wuxuu ahaa yucطi tamra mid timir ku bixiya ayuu ahaa ilaa caama waaxida sanad qura mooyaane oo acwaza tamru manaa timirtii ay noqotay mid la waayey fa acطa shaciira heed ayuu bixiyey walilbukhaariyi wa kaanuu waxaan yucطuuna kuwa bixiya qabla alfitri afurka soomka ramadaan laga afurayo hortii biyowmin maalin aw yowmeyn ama laba maalmood waayo xadiidka cabdillaahi bni cumar wuxuu daliil u yahay zakaatu lfitri waajibnimadeeda waana arrin ay culimadu isku waafaqeen marka laga reebo ibraahim ibnu culaya iyo abubakr alasam oo ahaa rajulaani daalaani min aljahmiyati khilaafkooda aan la tirsano waxbaa laga soo qaadin oo iyagu yidhi waa la nasakhay waajibnimadeeda waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay zakada marka waxaa u daliila waajibnimada zakaatulfitrida marka koobaad adilada caamkaa ee amreysa sakada waaqiimu salaata wa aatu zakaa iyo xadiidkan gaarka ah farada rasuulu llahi zakaata alfitri min ramadaan iyo ijmaac اlculamaa ila man laa yuctadu biqowlihi iyo iswaafaqa culimada marka laga reebo kuwa qowlkooda aanu tirsiga lahayn waxaa kaloo xadiidka loo deliishaday zakaat اlfitridu inay waajibeyso marka soomka ramadaan laga afure macnaa soomkii ramadaan uu dhammaado wa sowmu ramadaana yantahi biguruubi الshamsi leylaة alciid oo fii aakhiri yowmi min ramadaan soomka ramadaanna wuxuu dhammaadaa marka maalinka ramadaan u dambeeya gabalkiisu u dhaco marka qoraxdu marka ay dhacdo maalinka ramadaan u dambeeya ee habeenkii ciiddu uu soo galo inay sekadani waajibayso ayaa ahlulcilmiga badankoodu ay xadiidka u daliishadeen oo qofkii intaa ka hor tusaale ahaan dhintay zakaat lfitri in laga bixiyaa waajib maha waayo waqti lwujuub ma gaadhin qofkii qoraxdu markay dhacaysay tusaale ahaan aan jirin ee intaa dabeed dhashayna isna zakaatulfitri kuma waajibayso waxaa gabadha ninku uu guursaday intaanay qoraxdu dhicin maalinka ramadaan u dambeeya sakadeedii waa lagu yeelanayaa waayo waktigii ay waajibaysay bay xaaskiisa ahayd haddii qoraxdu markay dhacday kadib uu guursadayna sakadeeda laguma lahaa waayo markii ay sekadani waajibtay lam takun fii cismatihi isaga xaasumay ahayn waxaa kaloo xadiidkan uu tilmaamayaa zakaat lfitri cidda lagu waajibiyey inay in muslimiinta o dhan addoon iyo xor xor iyo addoon lab iyo dhadig mid yar iyo mid weyn inay muslim haadaan ayuunbaa shardi u ah xamliga isaga kuma waajibayso qofka aan weli dhalaan ee caloosha ku jira isaga sagiir lama idhaahdo kaas magacana sagiir hoos iman maayo alxamlu baa magaciisa la idhaahdaa marka addoonka isaga sayidkiisa ayay ku waajibaysaa ka uu addoonka u yahay oo calaada xadiida ku timina calى اlcabdi wاlxuri jumhuur اlculama waxay ku fasireen bimacnaa can calى اlcabdi wاlxuri ay wa can اlxuri isagay ku waajibtay maaha ee waa laga bixinaya waxaana u daliila xadiidka uu muslim wariyey leysa calى اlmari fii cabdihi walaa farasihi sadaqaة ila sadaqaة اlfiطr sakaat اlfiطrida addoonka in sayidkiisa lagu leeyahay ayuu xadiidkaasi caddeeyey gabadha iyada mayadaa lagu leeyahay mise ninkeeda wاdakari wاlأnhى daahirku waxa wey in iyada lafteeda laga rabo lakiin ahlucilmigu waxay u badan yihiin oo madaahibta fiqiga inay u badantahy sida madhabu maaliki iyo shaaficiya axmedba annahaa tabacu linnafaqa zakaat lfitridu inay raacayso masruufka waman wajabat calayhi nafaqatuhaa wajabat calayhi zakaatu fitriha kaay masruufkeedu uu ku waajibay baa zakaatulfitriduna ay ku waajibtay lakiin xaalada ay ka soo reebaan waa jirtaa oo hadday gabadhu kaafiro tahay yuhuudiyad buu qabaa muslim ama nasraaniyad sake inuu ka bixiya waajib kuma iyadoo nafaqadeeda iyo biilkeedu uu ku waajibay wakadalika hadday addoon tahay oo isagu aanu biilinba karina waxbaba aanu ahayn nafaqadeedii isagaa laga rabaa oo bilicsaar kaga dhici mayso inuu caydh yahay laakiin zakadeedii waxa ay u guureysaa oo laga rabaa sayidkeeda cid ay addoon u tahay sida daahirkiina waxa weyaan wallahu aclam gabadho hadday xoolo leedahay ina iyadu iska bixisaa inay waajibtay wasagiiri walkabiiri min almuslimiin qofku hadduu yar iyuu xoolo leeyahay xoolihiisay ku waajibaysaa laakiin cidda bixinaysa ee lagula khitaabayo lagula hadlayaa waa weligiisa oo ka mas-uulka ka ah haddaanu xoolo lahayn ka yareen qaan gaadhinina waxay ku waajibaysaa man talzamuhu nafaqatuhu ka masruufkiisa uu ku waajibo min almuslimiina waxay daliil u tahay gaal inaan la weydiinahayn zakaatulfitr masaa'il kolley kooban oo la isku khilaafay waa jiraan oo addoonka muslimkaa ee nin gaali uu leeyahay waajibma ku tahay gaalkaasi inuu ka bixiyo iyo masaa-isha la midka ah sida raajixana waxa weeye qof gaala inaan lagula khitaabahay inaan la odhanahay zakaatulfitri bixi laa can nafsihi walaa can gayrihi isna iska bixi lo odhan maayo cid kalena ka bixi lo odhan maayo waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamay qadarkeedu inuu yahay saac saacuna waa saacii nabowiga ahaa waa afar mud mudkuna waa intaa labadaa saxabo laysu geeyey oo dhexdhexaada muggood afar jeer haddii la daro waa saac weey waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa timirta iyo heedda iyo raashimada dadku ay cunaan in lagu bixin karo laakiin timirtu ay u wanaagsan tahay lihaada ibnu cumar timirta ayuu ku bixin jiray sakaatulfitrina raashinka markaa loo jecel yahay ee u wanaagsan in lagu bixiyo ayaa afdala oo ilaahay subxana watacaala wuxu uhi walaa tayamamu alkhabiisa minhu tunfiquun oo raashin quudaba ha noqdee ka u liita qofku inuu ka dhiga maaha ma la qadimi karaa wa kaanuu yucuuna qabla alfitri biyowmin aw yowmeyn in la tacjiilin karo oo labada maalmood ee ramadaan u dambeeye la bixin karo ayaa taa loo deliishaday madhabka shaaficina waa macruuf mar hadday ramadaan bilataba waa la bixin karaa uu leeyahay waayo shaygu hadduu leeyahay akhara min sabab sabab ka badan sababtiisa koowaad marka ay soo gasho ayuu mashruuc noqonaya shayga sababtiisa lagama hormarin karo walaa yajuus taqdiimu alcibaadati calaa sababiha lakiin hadday dhowr sababood leedahay sababta koobaad markay soo gashaba waa la samayn karaa marka zakaat lfitri wuxuu leeyahy sababteedu waxa weeyaan waa shahru ramadaan dukhuulu shahri ramadaan waa sababta koobaad taas غروب الشhمس في آkhir yوم رaمaضان iyo كama qiila أيضا طuلuucu fajri yوم الciid iyo iyaguna waa asbaabo kale markaa sababta koowaad markay soo gashay ramadaan ay bilataba waa la bixin karaa buu leeyahay nacam وعن أbي سacيidi qاala wuxu uhi kunaa نkhrج waanu bixin jirnay زakاة الفiطr saaca saac baanu bixin jirno min طacaami raashina aw saaca ama saac markaa saac min طacaamin طacaaminta waxaa lagu fasiray alxinطa saac qamadiya baanu bixin jirnay aw saaca min shaciirin baanu bixin jirnay aw saaca min tamrin aw saaca min aqiطin ama saac caana fadhiya aw saaca min zabiibin ama saac zabiiba akhrajaahu wa fii riwaayati kuna nukhriju waa bixin jirnay zakaata alfiطri id kaana fiina rasuulu اllahi salى اllah alay waslm rasuulka ilaahay markuuna dhex joogay saacan baanu bixin jirnay oo min طacaami xinطa ah qamadiya aw saaca min tamrin aw saaca min shaciiri aw saaca min zabiibin aw saaca min aqiطin falam nazl kadalika sidaa kama suulin xataa qadima calayna mucaawiya ilaa mucaawiya uu noogu yimi almadiinata ee xaajan aw muctamiran isagoo xaj ama cumro u yimi faqaala wuxu uhi inii anigu la araa waxaan u arkaa muddeyni laba mud oo min samraai shaam labadaa mud oo ka mida qamadida shaam nooc qamadida oo cad ah yacdilu inuu u dhigmo saacan saaco min tamrin timira faakhada annaasu bidalika dadkii ra'yiga mucaawiye ama soo jeedintiisaasay qaateen qaala abu saciidin falaa azaalu anuu kama suulayo ukhrijuhu inaan saaca bixiyo khrijuhu ee saaca kamaa kuntu ukhrijuhu sidaan u bixin jiray awalba waktigii nebigaba saac baan bixin jire saacun baan anugu wadayaa buu hi rawahu ljamaca lakin albukhaariy lam yadkur fiihi qaala abu saciid falaa zaal ilى akhirih wbnu maaja lam yadkur lafdata aw shayi minhu wlinasaa-iy can abi saciidi qaal farada rasuulu اllahi sadaqaة اlfiطri saacan buu faral yeelay oo min طacaamina ay min xinطati aw saaca min shaciiri aw saaca min tamri aw saaca min aqiطin wa huwa xujaة wuxuu daliilu yahay buu yihi musanifku fi ana alaqiطa caana fadhigu aslu inuu yihi waxyaabaha asal ahaan sakaat اlfiطrida lagu bixin karo inuu kamid yihi ka aqiطu maaha garhoorh maaha waxaa looga jeedaa waa caano inta biyihii laga saaray la qallajiyey oo iyagoo markaa buurbuuran oo qalaalan la cuni karo marka waxyaabaha asal ahaan zakada lagu bixin karo ayuu ka mid isa xadiidkaba ku cad walidaara quniya walidaara quطniyi can ibni cuyeynata can ibni cajlaana can ciyaadin ibni cabdillaahi can abi saciidin qaal ma akhrajnaa maanaan bixin calaa cahdi rasuuli illahi ilaa saacan min daqiiqin aw saacan min tamrin aw saacan min sultin sultigu waa nooc min الشhaciir waa nooc hay-adda ka mida aw saaca min zabiibi aw saaca min shaciiri aw saaca min aqiطin qaala ibn اlmadini lisufyaana ya aba muxamed ina axada qofna laa yadkuru ma sheegin fi hada fi hada اlxadiiث adaqiiqa faqaala wuxuu uhi balaa huwa fiihi waa ku jirtaa daqiiqdu lakin riwaayadda daqiiqda sheegaysaa waa riwaaya shaada maca hada jumhuur اlculamaa waxay ku tageen in lagu bixin karo waayo dee waxay ka soo jeedaa xubuubka ama raashinka firiga ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in lagu bixiyo daqiiqdu waa daqiiqu qamxin aw daqiiqu shaciirin waa heed daqiiqdeed ama waa qamadi daqiiqdeed labadana waa lagu bixin karaa bilitifaaq waaye raashimadani waa raashimadii waktigii nabiga calayhi salatu wasalaam la isticmaali jiray walihada jumhuur lculamaa waxay idhahdeen quudka markaa beledka laga isticmaalo ee quutulkhaalib u ah ayaa lagu bixinaya oo ma noqonayso mid munaasiba in la yidhaahdo quud dadka meesha jooga aanay cuninba ayaa lagu bixinaya waayo dee waa tucma lilmasaakiin suu sheegay rasuulku calayh isalaatu wasalaam waa raashiin masaakiintu ay cunaan in la siiyo ayaa la rabaa marka waxaanay cuninbo beledkaan lagaba isticmaalinba lagu bixin maayo nebiguna kuwan wuxuu u sheegay lanna waktigaa raashimadii la isticmaalayay bay ahaayeen waxaa la isku khilaafay baasha loo yaqaano alxinta qabadinka ma raashimada kalun bay la mid tahay oo saac in laga bixiyaa waajiba mise nisfu saacin baa laga bixin karaa saac barhkii waad aragtaa mucaawiya mucaawiya radi allahu canha waad aragtaa inuu yihi nisfu saac baa la bixinaya iyada abu saciidna inuu yihi ma anigu saacun baan bixinaya axaadiidina waa ku soo aroortay nisfu saac in laga bixin karo majmuuceeda marka laysu ururiyo laysu geeyo isxoojinaysa waana qowlka ay saxaabadu u badnaayeenba bal alkhulafaa اlarbaca saasay ku tegeen abubakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali in nisfu saac laga bixin karo ayay ku tegeen muddaani min qamxin laba mud oo markaa qamadiya in lagu bixin karo وعن بن cمر أن رsuuل الlahi slى الlه عليه وsلم أmra waa faray bزakاة الفiطr ay بأdاءi زakاة الفiطr زakاة الفiطrda in la bixiyuu faray an tuؤadى buu weliba amray in la bixiyo qabla khuruuجi الnaas dadku intaanay u bixin ilى الصلاة salaada ciidda intaanay u bixin rawah الجamاcaة إlا بن maaجة qabla khuruuجi الnaas ilى salaة الciid wey bعd salaة الfjr jumhuur culamaa waxay yidhaahdeen maalinka ciidda oo dhan baa la bixin karaa amarkan ah amara an tuؤadى qabla khuruuجi الnaasi ilى الصalaana xamaluu calى الاstixbaab waxay ku xambaareen inuu sunanimo faa'iideynayo laakiin daahirku waxa weeye wallahu aclam inay waajib tahay cudurdaar haddaanu jirin in la bixiyo salaada ciidda horteed ayaa amarkaa daliil cad oo waajibnimada lagaga leexiyo ayaynaan hayn وعn iبن cabاasi qaala wuxuu yihi farada rasuul الlahi slى الlaه عalيه waslم rasuulka ilah wuxuu faral yeelay زakاة الfiطr duuratan xaalo ay tahay daahirin lisaa'imi ay u tahay waa haalibka wadadaan soomba ku waajibinba way ku waajibta qofkii waa laa iyo kii yaraa iyo min alaqwi ay daahirin uga tahay hadalkii uu ku hadlay ee aan adduun iyo aakhira midna waxba ka tarayn iyo warafad hadalkii xumaa wa tucmatan quudin xaalo ay u tahay lilmasaakiin faman addaaha qofka bixiya qabla asalaati salaada ciidda horteed fahiya zakaatu maqbuula waa zako waktigeedii dhacday oo la aqbalayo waman addaaha bacda asalaa qofka salaada dabadeed bixiyana fahiya sadaqatu min asadaqaat sadaqo sadaqooyinka ka mida rawaahu abu daawuuda wabnu maaja xadiidkan wuxuu tilmaamay xikmadda loo sharceeyey zakaatu lfitrida in qofkii soomanaa soomkiisii ay dhammaystirto oo wixii khalad markaa ka dhacay lagaga dhaafo iyo dadka masaakiinta ah maalinkaa ciiddee la faraxsan yahay in raashin ay u noqoto ay cunaan oo maalinka waxay cuni lahaayeen aanay ka warwarin waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamay salaada ciidda horteed in la bixiyo sidaana ay ku noqonayso eh, zakaatu fitrin ay ku noqonayso maqbuulo ah haddii qofku uu bixiyo salaada ciidda dabadeed cudurdaarna aanu jirin sadaqooyinka waqtiyada kale uu bixiyo ayay la mid tahay oo bimacnaa in la aqbalaa ilaahay doonistiisa ayay ku xidhan tahay laakiin saynu sheegnay jumhuur culamaa waxay ku tegeen salaada ciidda in laga horeysiiya inay sunno un tahay oo waktigeedu uu joogo inta aanu eh, maalinka ciiddu dhammaanoo gabalku aanu dhicin ama taakhiiruhaa can yowmi اlciidi bilaa cudrin famuxaramu bilitifaaq in maalinka ciidda laga dib dhigo oo maalinkii ciiddu uu dhammaaday iyadoo qofku weli aanu zakaatulfidrida bixin taas iyada waa xaaraan bilitifaaq وعن إسحاq بن سليمان الرازي قال wxu uhi qلت wxu uhi لmالك بن أنس أbا عبد اللh yا أbا عبد اللh كم qدر sاaع النبي صلى الله عليه وسلم نبiga saaciisii qadarkiisu intuu ahaa qاaل خمسة أرطاaل وثلث بالعراaqiي waa شhaن rodol iyo rodol saddex meelood marka loo dhiga meel waa rodolka craaqiga ah mid shaamiya baa isaguna jiray anaa xasartu anaa qiyaasay faqultu abaa cabdillaahi khaalafta waad khilaaftay shaykhal qowmi baad khilaaftay qowmka sheekhoodii qaala wuxu uhi man huwa kuma qultu waxaan idhi abu xaniifa weeye yaquulu wuxuu leeyahy thamaaniyatu arطaalin waa sideed rodol adna shan baad taagantay aad baad u kala fogtay faqadiba waa cadhooday imaamu maalik qadaban shadiidan cadho daran uma qaala wuxuu ihi lijulasaa'ina raggii nala fadhiyey yaa fulaanu hebelow haati keen saaca jadika awowgaa saaciisi keen yaa fulaanu haati saaca camika hebelow adeerkaa saaciisi keen yaa fulaanu haati keen saaca jaddatika ayeydaa saaceedii keen hebelow qaala isxaaqu wuxuu yihi اجtamcat waxaa meeshii ku kulmay aasucun saacyaal baa ku kulmay faqaala wuxuu yihi maa taxfaduun maxaad xifdisantihiina fii haada jaaa ku yimi fii hada saacan faqaala wuxuu ihi hada kani xadaanii abi can abihi anahu kana yuؤdى bihada الsaaci ilى الnabiyi salى الlaه alيه wasalam nin waliba markaa sanad buu taxay aabbahi baa ii sheegay aabihii buu ka wariyey in saaca noocaasiya nebiga zakada loogu dhiibi jiray yuؤdى zakaة الfiطr bhada الsaac ilى الnabiyi salى الlaه alيه wasalam waqaala wuxuu ihi hada kana xadaanii abi can akhiihi anahu kana yuؤdى bhada الsaac ilى الnabiyi salى الlaه alيه wasalam zakaة اlfitriga nebiga loo dhiibayo saacana lagu miisi jiray buui qaala aakharu xadaanii abi can umihi hooyadii anaha adat inay bixisay zakaة اlfiطr bhada الsaac ilى الnabiyi salى الlaه alيه wasalam qaala maaliku wuxuu ihi ana xasartu haadihi anigu saacyadan ayaan qadaray fawajadtuhaa waan helay ama waan ogaaday khamsata arطaali wauluan anuu halka ka keenay waa halkaas abu xaniifa sideedda rodolxa uga keenay buuhi rawahu daara quطni xadiidkan sanadkiisu waa mudlim weeye ama aharkan waa mudlim daciif jidda lakiin qisada bayhaqi baa wariyey bisanadin jayid iyadoo sidan ka duwan oo abu yuusuf oo sidaa abu xaniife qabay baa magaalada madiine yimi deetana reer madiine ayuu la hadlay oo wuxuu ku yidhi masaa'il cilmiga baan idin soo bandhigayaa ee saacii nebigu intee buu ahaa is idhaa waa kan kanaanu hayna ayuu ahaa ayuu leegaa markaasuu yihi ma xujatukum calaa dalik maxay arrintaa daliilo haysataan sdha berri baan xujada kuu keenaynaa na sug nin waliba dabeetana saacii dee reerkoodu ay isticmaali jireen la kala dhexdhexlay ayuu kilinkilada soo gashaday markaasuu gaawo hoostiisu kasoo saaro u yihi waa saacan kii la isticmaali jiray markaasuu abu yuusuf ka noqday qowlkii abu xaniife oo u soo noqday saacaas reer madiina camalu ahli madiinana kutubta usuul fiqiga marka la joogo waata la idhaahdo wuxuu ka mid yahay adilada mukhtalafu fiihiga camalka reer madiina maadaama ay ahayd meeshii uu rasuulku calayh isalaatu salaam deganaa saxaabadiisuna ay ku tarmeen sida saxdiina waxay tahay camalu ahli madiina in la qaybiyo oo loo qaybiyo laba qaybood qeybta koowaad oo ah ma kaana naqlan iyo qeybta labaad oo ah ma kaana istimbaatan reer madiine waxay soo naqliyeen ay rasuulka calayh isalaatu salaam ka soo naqliyeen sida saacan oo kalea tusaale ah fa hada xuja kaas waa daliil amaa wixii ijtihaadan iyo istimbaatan ay u yidhaahdeen isagu xujo maaha oo dee waa ijtihaadkoodu ijtihaadka dadka kale ayuunbuu la mid yahay qad yusiib waqad yukhti saxna waa noqon karaa khaladna waa noqon karaa marka camalu ahli madiina xujadaa buu ka mid yahay saaca oo kale lanna waa camal naqliya weeyi nebiga calayh isalaatu wasalaam ay ka soo naqliyeen midba miduu ka wariyey saacii waktigii nebiga wax lagu miisi jiray inuu kaa yahay afarta muda wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina mxamed